isku soo baxan roob doonto ay soo qabanqaabistay wasaaradda diinta iyo awqaafta dowlad goboleedka galmudug ayaa ka dhacay cadaado iyadoona boqolaal bulshada reer cadaadaha iskugu soo baxeen goob fagaara halka ay ku ogeen salaada roob doonta ah iyadoona ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda galmudug iyo maamulka degmada cadaado ugu horreyn wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta dowlad goboleedka galmudug iyo maamulka degmada cadaado oo gudoomiye ku-xigeenka degmadaas ka mid ahaa oo goobta ka hadlay ayaa sheegaya in looga baahan yahay bulshada in iscafiyaan waxaa sidoo kale goobta ka hadlay qaar ka mid a culamudiinka degmada cadaado subxaana watacaala ayaan u mahad celinaynaa noo suurtogeliya halkan inaan salaadii roobdoonta ku tukanno walaalaha muslimiinta waxaa laga rabaa inay qulubta isku furaan in ay iscafiyaan ilaahay subxaana watacaalana waxaan weydiisanaynaa inuu madarkiisana siiyo dhibaatooyinka iyo meelaha wax ka jiraanna waxaa la rabaa in qulubta lagu hayo dadka muslimiinta waxaan rabnaa inay isu kaalmeeyaan si ilaahay ugu kaalmeeyo waxaan rabnaa dadka ducafada oo aadka u liiliita in la soo booqdo oo guryaha loogu tago
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك النار اللهم إنك أنت عفو غفور رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تسقي عبادك وبهائمك اللهم انشر رحمتك اللهم أحيي بلدك الميت يا رحيم يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من hore wasaaradda diinta iyo waqaafta dowlad goboleedka galmudug ayaa u cilaamisay maalin dhammaan degmooyinka iyo deegaanada galmudug ay tahay in laga ogo salaada alle looga bariyo roob